waxaana ku mid ah bulshada magaalada beledweyne iyo weliba bilaawena iyo si isilagaan iyo ka dhisidanta kumid ee wadooyinka magaalada oo muhiiman ah anastareerowka dadka iyo baawarta taasoo iyo saameyn ka weelatay fatahadoogii dhowaan ku dhiyan magaalada dhalinyaro odayaalka dhaqanka iyo bilaanta degmada yaan dhagaagan dhisowka wadadan oo kumid ee tooha galaasa xaafada holwadaag walibana codsadena in lagu qiibgaada dhisowka jidkum oo halbowlan ee magaalada waaniyo marayaan baawarta safarayda iyo weliba haanhandareeran magaalada waxaan ahay guddiga isilqaamay wadada maxay isku hilqaama inay dhisaano alla dartiis u ishilqaamay oo maxay aheeday inay ku dhisaano jeebkooda iyo dadka muxsiniinta ah inay wax ku bixiyaan maanta halkaan joogno waa wadada xiriirisa galbeedka magaalada beledweyne iyo muqdisho wadadaas waa waddo islaamka dhan oo marayo waa waddo soomaaliyeed ee addoomakiisana noo soo dhex mariyo kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga inuu noo soo dhex mariyo wax allay wixii kaalmaah insha allahu tacaala waxaan baaq dheer u diraynaa jaaliyadaha ummadda soomaaliyeed qof kasta oo runtii ka qayb qaata ama kelimadha ku darsada ama dhaqaalaha ku darsada ama talaha ku darsada waa wax ilahay agtiisa u yaalla miisaankii ilaahi subxana watacaala u saarmaya qiyaama adduunyadan uu ku badbaadaya aakharana uu ku badbaadaya wey arrin yar waxaan isugu nimid arrin weyn oo waddadii xiriirinaysay galbeedka hiiraan iyo muqdisho in shaqa laga qabto waddada shaqaha laga qabto muxume waddada cabirka biyaha biyobaxaha ku soo baxdo biyihii oo xareedana way maraan marka hore allah mahad iskale oo halkaan isku hakeenay innaga oo ka shaqaynayna si waddadan lagu dhisi lahaa dadkan waxay isugu yimaadeen in waddadan la hagaajiyo walaalayaal halkaan waxaan iskugu nimid wuxuu ilaahay raalli ka yahay muddadan aad arkaysaan oo hadda qalabkaas dhex tuuran yahay gawaarida iyo carada iyo jaay aad arkaysaan fikrad afkaar alaisku darsada dad ma aragtaa maaragta dalwalaal ah galbeedka beledweyne iyo muqdisho isku xirto cid kasta oo wax ku tari karto oo reer ama islaame ama reer hiiraane waxaan codsanaynaa in ay gacan ka geystaan waa sadaqa jaari ana waxaan ka socdaa dhinaca gaadiidka waxaan gaar ahaan ula hadlaa gaadiidleyda wadadan safar kasta biyobaxa markay soo baxda dhibaato badanaan kala kulmi jirnay waxaan joognaa wadadan galbeedka beledweyne iyo muqdisho isku xirto mar labaad waxaan leenahay guddiga ganacsatada isxilqaanti ee jidkaas weynoo isku xilqaantay inay sameeyaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin
maanta waxaan joognaa jidkii dheeraay ee maxaan ku leedahay magaalada beledweyne galbeedka ka soo gelayay oo waddadii muqdisho aan joognaa dadka muxsiniinta ah siday saaxiibadii hore ugu sheegeen waxaan leenahay waddadaani ka qayb qaata